gudoomiyaha degmada hodan cali axmed cali ayaa maanta dhagaxa dhigay dhismaha waddo interlogo muhiim u ah isku socodka bulshada degmada dhismaha wadadan interloga ayaa waxaa markaasi iska kaashanaya bulshada iyo maamulka degmada hodan taasi oo qayb ka ah barnaamijka dalkaaga ku dhisa hal doolar ee lagu horumarinayo kaabayaasha isku socodka bulshada ugu horeyn qaar ka mid ah odayaasha barnaamijkan isxilqaanka kasoo shaqeeyey ayaa ka hadlay barnaamijkan iyo sida ay markaasi ugu taag yihiin ka qayb qaadashada horumarka degmada maanta waxaa noo suurto gashay oo noo yimaado degmada gudoomiyihii degmada hodon cali facle oo howl soo jiitamaysay maanta gunaanadkeedii dhagax dhigay meesha la yidhaahdo waaxda degmada hodon marka alxamdulilah shuur rabbilcaalamiin waxay noo leedahay waddo weyn oo halbowle ah oo biyo iyo dhiiqa iyo wax ku jiri jireen oo maanta haddii la sameeyo ummaddu ay maaragtay nashaad iyo farxad ay ku marayso haddii alla idmo waxaan codsigeennii aan u dirsanay maamulka degmada hodan oo naga aqbalay in interlog noola dhigo xaafadda bilicda deegaanka si biyihii iyo wasaqda aan u dhex jirno aan uga baxno saas awgeed maamulka waa naga aqbalay gacan adag ayuu naga siiyey si wacanuun noola shaqeeyey anigoo ku hadlaya magaca shirkadda fulinaysa dhismaha waddooyinkan waaxda taleex waxaan diyaar u nahay inaan waddadan si sidii aan ugu soo shaqaynay waddooyinka kale ee degmada hodan gaar ahaan xaafaddii taleex oo runtii xaafaddan laftirkeeda ay soo aragtay oo ay yidhaahdeen waxaan rabnaa sidaasoo kale in laga dhiga meeshaan ayaan diyaar u nahay heegan u nahay iyo meel walboo ka mid a gobolka banaadir inaan ka shaqayno gudoomiye cali axmed ayaa bulshada degmada hodan ugu baaqay in ay sii laba jibaaraan horumarinta iyo sidoo kale casriyeynta waddooyinka degmada hodana ma rabno dadkanaga in lagu dhibo dadku duruufo kala duwanay ku jiraan haddana duruufahoodaas in wax loogu dhisaan rabnaa waxaan idhi dadka lacagta haddeer marka waddada la dhagax dhigoo kale waa iska sii bixi doonaan waxay hawoodana iska bixinayaan mid kale iska bixinayaan kuma dhibto sababta waxaan rabnaa shacabka iyo iyo iyo iyo iyo shirkaddu inay heshiis ku yihiin ayagaa soo heshiiyey annaga haddaana maamulka degmada hodan lacag dadka kama qaadno guddiyay leedahay xaafadda odayaashaasaa guddi u ah ma maxay ahayto shirkaddiina waatan ayagaa soo heshiiye shirkadda ayagaa lacagta kula soo heshiiye qaymaha iska soo qaadaan account maamulka degmada hodan leedahay lacag laguma shubo hal doolar ba ha ahaato waa in dadku sidaas u fahamsan yihiin haddii aan aan shacabka iyo annagu saaxiib ahayna waddo iska daaya maanta nabadgelyada aan haysanno ama aanaan joognan meesha aan joogno waa waa la ogaa jiray sidii ahaa jirta waqti waxaa la soo maray haddaan la xasuusanna waxa jooga lagama mahad celiyo ilaahay baan u mahad celinaynaa sidaasoo darteedna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha gobolka